kulankan waxaa qaban qaabay maamulka degmada waarta nabadda iyo weliba wasi ka saabsanaayay dhisowka iyo suradan walowka wadada sheekh mukhtaar oo dhexmaraasa waxaada hanti wadaag degmada waarta nabadda ee gobolka banaadir welibana kulanka u qeybgalay maamulka degmada usankorey iyo guddoomiyaha wargorod qeybaha shalduun ee bulshada degmada sida haweenka odayaalka dhaqanka iyo dhallinyarada kaasoo diiradda leka saari horumaryowka wadadan toosase wadnaha guddiga gacanta ka hay dhisowka iyo suradan walowka wadada sheekh mukhtaar iyo hanakumada shacabka ee u qeybgalay kulankanan kulan ku hadali iyo iska dhiirigeliyey in xoog la saara dhisowka wadada wixii la mari lahaa ayaan samaynay in maarata dhulkii la qiimeeyo in la qiimeeyo waddadii waxay ku dhismayso in maaragtay la keeno injineeradii iyo dadkii maaragtay yaqaanay waxaa la rabo in wax loo qabtana riili waxa waaye annaka degan dhibka dadka ku haaya jidka waa dadkeenaan degan dadka waddada maraayo wanisatamiba maraanba laakiin dadka dhibka oo ku haysto waa dadkeenaan waddada ku nool oo dadkeenaan xaafadaas degan inta aan dhib ku qabno ilaahay unbay agtiisa ka xisaabantaha marka inaan la wada dadaalo rag iyo dumarba adinkaa laydinka rabaa xooggiinna iyo maskaxdiinna iyo maalkiinna iyo muruqiinna inaad gelisaan waddadan waa aragteen hadda dhisan oo soo marteen meeshaana sidaanoo kale looga yaboohay dadkii aa isku yimid maanta adinkaa ka badan faalxamdulilaah cali iyo raggii kale way ogaayeen dhowr dumar oo aan toban dhammayn iyo guddi kaliyaha iskugu yimid maanta dad badanaa maarata u jeednaa meesha sidoo kale guddoomiyaha degmada waarta nabadda ee gobolka banaadir liibaan cali iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadana ku hadalay kulanka iyoona ka maamul ahaan ballan qaaday inuu garab weyn ku jeysado doonana dhalsowka iyo qurxiyowka waddadan bilic iyo nadaafad iyo isu socod sahlanaa laga helaa shalab ma la mari kara baabuur ma inta xagga looga soo xarakooda xagga looga bixi kara waa maya bajaajtaa inta xagga looga degaa lasoo taagtaagsanayo maantana waa ku soo orod ilmaha banooniga ku ciyaaraa waa aragteen say ugu barxaayaan isu socodkaa sahlanaana nadaafadaa sahlanaane bilicdaa soo naqane middi aakhiraa usoo ah haddana dhiman qofkii wadda dhisa wuxuu dhisay wuxuu ka qayb qaatay sadaqa jaariya qofkii waddadaas hal doolar ku dhisata ku darsata walow nus doolar ku darsata sadaqa jaariya iyo ajir aan go-ayn oo inta la isticmaalayo adduunyadana ugu soconaayo oo ilaahay ku sii karo aakhirana kayd u ah waa taa beddelkeeda waddada hadda aan dhismaha u codsanayna markii aan tagnay waxaa arkaysaa guryaha iyo waddada sida ay isku noqdeen foolxumada iyo caqabadda ka jirta carruurtii iyo dadkii deegaanka iyo waayeelladii iyo isku socodkii dhammaan waa istaagay waddadaas in la soo nooleeyo oo dhiig cusub lagu shubo oo bulshada doorkoodii ay qaataanaan rabnaa culayska inta badan bulshadaa la saaraya laakiin waxaan annaga caddaynaynaa maamulka gobolka banaadir laftirkiisa waddadaan codsigeedii waan gudbinnay qorshe ahaan waxaan idhi waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaadataan markaan arkay waddada miracal buubaal qarashkii ku baxay iyo culayskii bulshadan degmada warta nabadda ay dareemeen waxaa anigana dareemay in waddadan si hordhaca codsigeedii aan gudbiyo saddexylaatanka bishaan ayaan waxaan qoray maanta koow waa bishii hore saddexylaatankeedii ayaan qornay codsiga waddadan in maamulka kaalinta ugu weyn uu nagala qayb qaato si culayska hadhow uu qayb inta ugu badan nooga yaraado taas marka laga soo tagana waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka degmada warta nabadda annagana contribution aan ku daraynaa anaa ugu horreeya guddoomiyaha degmada warta nabadda ah mushaarka aan qaata qaybo ka mid ah waxaan raa inaan waddadaas ku daro